أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon sarkaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax cadowga allaha lagula beegsaday degmada diinsoor ee wilaayada baay kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in mujaahidiintu ay go'doomiyeen askarta xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga qayb ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa shaaciyey inay samaysteen gole ay kaga soo horjeedaan madaxa kooxda riddada soomaaliya falalka afduubka ayaa ku sii badanaya dalka etoobiya xilli ay sii xumaanayso xaaladda amni ee ka jirta dalkaas weeraro kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada tiyoglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib ay soo saartay wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa ka qayb galay munaasabad arday shahaadooyin lagu guddoonsiinayay oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtia taariikhdii hijiriguna ay tahay koob iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo fartanka ku soo dhowaada warkii duhurnimo sarkaal iyo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax cadowga allaha lagula beegsaday degmada diinsoor ee wilaayada baay warkaasi warbixin kale oo ku saabsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay qaybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya yaasir maxmed howlgalladani oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka baay shabeellada hoose bakool iyo gobollada mandheere iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guriga uu degmada diinsoor ka degan yahay murtad sayid axmed xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka riddada ugu magacaaban degmada diinsoor qaraxaas waxaa ku dhaawacmay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada diinsoor iyo laba askari oo istaafkiisa ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose laba qarax oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada marka ee shabeellada hoose waxaa lala beegsaday fariisimo maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin degmadaasi qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay laba kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah dhanka bakool waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qaraxa ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala gudaha degmada waajid waxaana jira khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka ilaale ee hoostaga degmada calqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka caalinjiqur ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxay rasaastu mujaahidiintu halishay oo gubtay gaari ambalaas ah oo saliibiyiinta u dhex yeelay saldhigga weeraradani kala duwan ayaa imaanaya xilli geesyada tawxiidka ay sii kordhiyeen howlgallada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaysatay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in mujaahidiintu ay go'doomiyeen askarta xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga deegaana ka mid ah wilaayaadka dalka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya axmed macalin fiqi oo ku magacaaban wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay in ciidamada xabashada etoobiya ay ku oodo saldhigyo cayiman oo ku yaala wilayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya murtadkan ayaa carabaabay in magaalo weliba oo etoobiyaanku ay qabsadeen aysan saraakiisha kooxda riddada awoodin inay bannaanka uga baxaan sababo la xiriira mujaahidiinta oo magaalo weliba duldegan islamarkaana etoobiyaanka weeraro joogtaa ku haya isagoo u muuqda inuu u jawaabayo cabdiasiis lafdagareen iyo xildhibaano murtadiinta ka tirsan oo dhowaan sheegay in ciidamada xabashida ay sugayaan ammaanka deegaanada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed ayuu fiqi ku nuxnuxsaday in ciidanka xabashida ay sugan laayihiin ammaanka naftooda dad badan baa waxay yihahdeen etoobiya amnigay ilaalis gobolada gedo hiiraan baay iyo bokool afartaas gobol ayay joogtaa ciidamadooda oo aknista ka tirsan iyo kuwa kaloo bilateral ku jooga magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto dhulkaas shan iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun labaiyo tobankii ilaa maaya hadda waa laba iyo toban sannadood ayay magaalooyinkaas joogaan buur xakabo shan kilomitr banaanka looma bixi karo baydhabo caasimadii waa la mid gobolka gado meelahay ka joogaan maxaa saasi ah oo hiiraana magaalo magaalo kale u gudbi karta ciidankaas ilaan shabaab inay la diriraan oo amni sugaan dad badan baa waxay leeyihiin nimankan amni bay noo sugayaan ama xaggay sugayaan ku dhowaad saddex iyo toban sano oo ciidamada xabashida etoobiya ay duulaan gardaraha ku joogaan soomaaliya ayay la kulmayaan weeraro aan kala joogsi lahayn oo uga imaanaya mujaahidiinta xabashida ayaa lagu go-doomiyey dhammaana magaalooyinka ay ku duuleen mana awoodaan in zaadka isugu gudbiyaan dhulka sababo la xiriira weerarada kamaa-inta ah iyo qaraxyada uga imaanaya mujaahidiinta taas beddelkeedana waxaa zaadka lagu siiya dhanka hawada dhammaan ciidamada kufaarta soo duuliyaasha ah ayaa lagu wadaa inay dalka isaga baxaan iyagoo aan xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii loo igmaday oo ay ugu muhiimsanayd burburinta mujaahidiinta iyo dhisidda maamullo awood badan oo dhaqangeliya waxa loogu yeero dimuqraadiyada mahadsanid caliyare xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa shaaciyey inay samaysteen gole ay kaga soo horjeedaan madaxa kooxda riddada soomaaliya sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamanka dowladda riddada ayaa sameeyey golo ay ku midaysan yihiin oo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya golahan ka dhanka ah madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa looga dhawaaqay magaalada muqdisho waxayna sheegeen in wadatashi kadib xildhibaano ka kala tirsan waxay ugu yeeraan aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamanka dowladda riddada ay isla qaateen in la dhiso golo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya mid ka mid a xubnaha golahaas mucaaradka sameeyey ayaa ka warbixiyey arrinka keenay inay ku dhawaaqaan golo ka dhanna madaxa kooxda riddada soomaaliya shir in muddo ah u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo hanaanka hogaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan toosinta dowladdiska soomaaliya iyo sidii waddada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa la isla gartay in la dhiso gole u istaaga xalo helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda golaha waa gole ay ku midoobeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal kuwaasoo ka danqaday hanaanka shaqo oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha dowladda ee khilaafsan dastuurka iyo isku milanka laamaha dowladda ee isxisaabinta isku lahaa muddooyinkii dambe waxaa cirka isku shareerayay khilaafka xoogan ee soo kala dhexgalay murtad xasan sheekh maxamuud iyo golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya marba marka ka dambeeyana waxaa sii xoogaysanayo arrinkaasi iyadoona ay sababtay in ugu dambeyn ay sameeyaan golo ay ku midaysan yihiin oo ka soo horjeeda madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud waad mahadsantahay walaalka abu xasaan falalka afduubka ayaa ku sii badanaya dalka etoobiya xilli ay sii xumaanayso xaaladda amni daro ee ka jirta dalkaasi marwaan maxmed ayaa sii amaqaadaya waxaa gudaha dalka etoobiya maalmihii lasoo dhaafay xargagoosad ku noqday afduubka loo geysanayo dadka shacabka kadibna la helayo meydadkooda iyagoo loo dilay qaaf hoolxun saacadihii lasoo dhaafay ayaa lagu soo warramayaa in ilaa afar ruux laga qafaashay deegaanka kooriya ee dhaca dhanka koonfurta etoobiya afartan ruux ayaa sida ay warbaahintu sheegtay waxay ahaayeen dad beeraley ah oo aanan wax lagu ah ku lahayn loolannada siyaasadeed iyo midka dagaala ee ka socda gudaha waddankan dadka la afduubtay ayaa saacado kadib la helay meydadkooda weliba iyadoo ay ka muuqato jeedil xooggan halka xogaha qaarna ay sheegayaan in loo dilay qaab argagax leh maamulka deegaanka kooriya ayaa warbaahinta u sheegay in falkan ay ka dambeeyaan kooxaha hubaysan oo deegaanka ka dhisan kuwaasoo sida la sheegay horay u geystay dhacdooyin kuwan ka darnaa tan iyo markii uu abiy axmed ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya ee waddankaas waxa uu dalkan galay xaaladda maanta muuqata ee dhan walba ka liidataa waxayna hadda malaayiin ruux doorbidayaan nolosha dibadda maadaama waddanku uu noqday mid dhaqaale ahaan burburay colaaduhuna ay halakeeyeen kumanaan shakhsi waad mahadsan tahay marwaan bulshada ku dhaqan degmada tiyaglow ee wilaayada bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataabi ay soo saartay cabdiqaani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya kadib markii maalin qura ay ka soo wareegatay markii ay baahisay mu'asasada alkataib filimkii ciwaankiisu ahaa maxay muslimiintu u necab yihiin maraykanka gelinkii dambe ee shalay maamulka magaalada tiyaglow ayaa bulshada u iclaamiyey in fagaaraha laga shidi doono filimkaasi waxaana durbadiiba fagaaraha usoo degdegay boqolaal isugu jira rag dumar iyo caruur xalay daawashada filimka kadib qaar ka mid ah bulshada magaalada tiyaglow ayaa sidan dareenkooda u cabiray maasha allah anoo magay kabalaawo doqaadar maxamed isaaq oo roogo magaalada tieglow khaasatan gobolka bokool oo kamayba fiirsanay filin cajiib leh mayba oo aragnay oo ka muslimiintii oo gumaad hunka sameeyaw oo gaalada oo maraykanka oo gumaad hunka sameeyaw yaa fiirsani iyada maybo angliyaami dadka birsha endhooshaan liilimoodeen oo walaalka suubi oo dadka muslimiinta hataa maybaan inkiyaa badan ema bahayana dad muslimiin eh maxaabiise oo maxaabisadii gudaantis lakacadaabow tacdiib hun laka sameeyow yaa maybo inki ayaa badana walaalow ciidanka dhow oo kumayba daawadahayne filin oo soo saartay alkataa'ib qof kastoo iimaan leh walbadan aan bahay jaraa'imtii oo islaamkii on jeysadahayo ilaahay ku aara doono insha allahu tacaala waxaan arkay waxyaabo aad la yaabaysid oo aan hadda aan soo bilaabin xilli hore soo bilowday laakiin hadda waxaa noo muuqda maarta waxaa waay inaan baraarugnay oo hadda sida waagii hore aanala yeeri karin dhibaatadii muslimiinta loo geysan naloo geysan karin aan soo kacnay oo aan soo buraarignay ee hadda ii muuqato marka muslimiinta sidii waagii hore ay ahaan jireen iyo sida hadda ay yihiin labay kala tahay gaalada laftigood maarta waxaa wixii hore ay ugu dhiiran jireen kuma dhiiran karaan rag baa hor taagan insha allahu bilaahi albaari wax hadda noo muuqanaya oo hadda indhahan aan ku arkaynana waa wax muslimiinta lagu soo kicinayo muslimiinta inay kacaan haddii aysan kicin maarta ay raalli ka noqdaan sida hadda la yeelayo muslimiintii hore loo gumaa jiray ay raalli ka noqdaan ay fiirsadaanna waxaa dhici doonta inta hadda noo muuqdo maarta in ka xun inay soo wadaan wax axsaanan gaala inaysan naga dhexaynin gaalada ugu daran maraykanka waxyaaba uu ka geystay sagaashan iyo kowdii waagi wixii uu ka geystay iyo wax hadda uu ka geysanayo wax kala gaabiya ma aha wax kala gaabiya ma aha dhibaatooyin fara badan ay ka geysteen muslimiin badan ay laayeen markii mareenkan baktigiisa la jiiday aanu aragnayna waan faraxanay markii muslimiinta la duqaynayana aadaan u qiiroonay waxaanu leenahay muslimiinta innama almu'minuuna ikhwatan gacantaan iswada qabsanno gaalada han u midownaan leeyahay filinkii hadda ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib si wanaagsan aan u daawannay markii aan aragnay gaalada sida loo dilay waan ku faraxnay sida muslimiinta falastiin loo duqeeya markaan waan ka murugoonay muslimiinta allah guuleeyo iyo mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa hodan cali maxamed waxaan leenahay mujaahidiinta beel walbay joogaan inay dagaalamaan ee gaalada iska jabiyaan waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliya inay fadhiga ka kacaan caa waxaan daawan fili aad iyo aad u qiimo badan walaal magacayga asma cabdi maxamed oo joogta degmada tiyaglow caa waxaan daawanay filan aad iyo aad u murugo badan markii muslimiinta la duqeynayay walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan diyaarad lagu gumaadaya aadaan u qiiroonay markii dambe oo aan aragnay mareykan bakhtigiisa jiidanayana aadaan u faraxnay filimkan ayaa lagu soo bandhigay xaqiiqda daahsoon ee uu ku salaysan yahay duulaanka maraykanka iyo jaraa'imtii uu ka geystay wadamada islaamka waxaana taasi beddelka saliibiyiinta kala kulmeen wadamo ay ka mid yihiin afghanistan iyo soomaaliya dhiigba xoogan iyagoona weli aan xaqiijin ahdaaftooda mahadsanid cabdiqani wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdiwaab maxamed bukhaari munaasabadan oo ahayd mid ay beelaha cawliyahan iyo ajuuraan ku kala qaadanayeen qaybtii ugu dambeysay ee diyo ayaa ka dhacday degmada bu'aale waxaana hawshaasi korjoogto ka ahaa maamulka islaamiga ah ee degmada taas oo ay la kala wareegeen ogaasyada labada beelood wiil dhallinyaro ah oo u dhashay beesha cawliyahan ayaa horay si kama ah xabad ugu fakiyey wiil kale oo u dhashay beesha ajuuraan waxaana beesha cawliyahan ay dhabar ka saaratay diyada boqol neef oo geel ah kadib markii ay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ku xukuntay diyadan oo loo bedelay lacag ayaa beesha cawliyahan waxay horey u bixisay intii ugu badnayd iyadoona markan wareejisay qaybtii ugu dambeysay waana kan ugaaska guud ee beesha cawliyahan ugaas axmed ugaas cumar oo walaalkiis ugaaska beesha ajuuraan ku wareejinaya diyadii ay u wadeen meeshan waxaa ka jirto xaflad lagu wareejinayo dhiig laba beelood dhiig kala galay ilmo yar oo xabad isku dhuftan ayoo daanyeer gaadaha beer ka fiijisana xabad ay kaga fakatay si kama ah ku dhintay ninka dhintayna waa beesha ajuuraan ninka waxdilayna waa beesha cawlyahaan si kama ay ahayd ilaahay qadarkii waxaa lagu xukumay shareecada islaamka boqol geelah loo xukumay oo mukhafafo ah boqolkii waa la lacageeyey wixii ugu dembeeyey ayaan maanta beesha ajuuraan ku wareejinaynaa annaga oo xaggii xaggaba isku mid aan ka nahay hal meel aan wada taagannahay ilaahay baa noo suurtageliyey ilaahay baana mahadda u sugnaatay sidoo kale waxaa halkaasi diyadii loo waday beesha ajuuraan kula wareegay ugaaska guud ee beesha ajuuraan ugaas muuse maanta waxaa ugaas axmed beesha colyahan iigu wareejiyey diyo ka dhacday mar hore ilaa laba sanno soo socotay wixii dhinnaa ayuu iigu wareejiyey maanta aniga asaga saafiyaan kala nahay ilaahay subxaana watacala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dhexdaanan dhib kale uu ka dhicin muslimiinta dhan saasa ayaan ilaahay ugu baryaynaa si wanaag oo walaaltinimo ayuu igu wareejiyey bini'aadamkan macnaha waa iska laxjeclo badan yahay dhexdeenna laxjeclo kama dhicin annagoo isjecel gacmaha is haysano ayaa qaybtii dambayse igu wareejiyey waas axmed maasha allah qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa marka uu dhib kala gaaro ama si uun xurguf u dhex marto waxay ku kala baxaan maxkamadaha shareecada islaamka taasoo meesha ka saartay colaadihii uu dhiigga faraha badan ku daadan jiray islamarkaana loo wada sinnaado shareecada islaamka aad baad u mahadsantahay alaakha bukhaari mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa ka qayb galay munaasabad arday shahaadooyin lagu guddoonsiinayay oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya xasan cabdiraxmaan abo xasaan
munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen culummo nuqabo ugaasyo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale waxaa soo qaban qaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ujeedka munaasabadda ayaa ahayd shahaadooyin qaali ah oo la siinayay ardayda wax ka barata madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale iyo sidoo kale imtixaanaad laga qaaday ardayda kuwaasoo ka gudbay dugsiga hoose ee madarasada una gudbay dugsiga dhexe ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay suldaanka guud ee beesha harin oo ka mid ahaa salaadiintii lagu martiqaaday munaasabadda isagoona kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey may dareemahayn runtii cidana miya dareemahayn haddii oonay tahay marka maybu madaras haliyntii ardayniin furnaay tixaan yarow marka maybu runtii hana hor fadheedaan runtii eedaan ku humna ee walaalaha muslimiinta oo dee reer deegaanka eh ee walaalyaal mayba arday idis dardaaramanaya ilaahay subxaana wa tacaala idinka obsan runtii mas-uuliyadda ununa saarana inaynu gudino maamulaha madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey madarasada iyo waxyaabaha ay qabato
madarasada adeegyo fara badan iyo qabdaas adeegan ka horeeya tacliimu siqaax walaalow iyo qabdaas oo dadka yayar iyo walbarta ilaa meel laraayso marxalad marxalad iyo loo gudbaa uma qodobka labaad ee madarasada labadaas bay ku mid ah تعليم الكبار والدكوبي يونا على مستوى الشردقون يا يونا يا والبراس من درسنا
mid ka mid a ardayda wax ka dhigata madarasada ayaa soo bandhigtay taariikhda deegaanka iidaale oo ku bixisay luqadda carabiga هذه مدينة إيدال هي مدينة استراتيجية تاريخية لها أهمية جغرافية لولاية باء الإسلامية تقع مدينة إيذال غرب مدينة بيدوى قرابة ستين كيلومترا ويشغل سكانها بالزراعة وتربية المواشي ويهتم أهل أهلها بحفظ القرآن والعلوم الشريعة mid ka mid a ardayda ayaa dhankiisa soo bandhigay gabay ku baxayay afka mayga isagoona u mahadceliyey bacdallaahi macalimiinta iyo maamulka madarasada nuurul islaam dhanka kalena ka hadlay waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay
mawligii na'uumi macbuudkii xagahay mashaariicda walbarashada iyo madaariista aas-aasawja madaxdii kiilaanti mahadwiin isi leh maktabu tarbiya i maamulada islaamiga muxaafadada wilaaya islaamiga maskan imaalin murugan iskijaysideen madaariista disowje magan alle mudanyin ali kuma sugnay mudnaasho gaar ah in mahad qiimo badan maalimiinta aan sugnaatay maalimiintii midigdahan ooga wadan manhajkii islaamka in muqaradadan igmeeriyan in mulqaarkan muraadla ka fiirsan magaaganana meelina ka dhawinsan martabadaas nijayti magan alle mudanyin ali kuma sugnay madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale waxay ka mid tahay madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsantahay walaalka abu xasaan ugu dambayntii munaasabad lagu sagootinayay dufcadii koowaad oo ka qalin jebisay machadka maymuuna bintilxaaritha ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkaas eegaya kadib saddex sano oo dadaal iyo juhdi waxbarasho oo subax kasta ay u aadayeen goobaha khayrka iyo liibaanta ee waxbarasho ugu dambeyn waxa ay xaqiijiyeen wax ka mid a hadafkooda aasaaska machadka maymuuna bintulxaaris ayaa hadda laga joogaa ku dhowaad afar sano waxaana uu soo saaray dufcadii ugu horreysay ee ka aflaxday machadka kaasoo lagu barto culuumta shareecada islaamka dhowaan xaflad heerkeedu sarreeyey ayaa lagu qabtay xarunta machadka taasoo ay ka qalin jibinayeen tiro ka mid a haweenka waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo inta badan haweenka ku nool magaalada jilib waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xafladda ka hadlay ayaa haweenka ku ammaanay dadaalkooda waxbarasho macadka hadda aan u joogno khitaamkiisa ee macadka maymuuna bintulxaarid waa macad lilculuum alsharciya waadaraasaat alislaamiya loogu talagalay muddada saddexda sano ah ilaahay subxaanah wa tacaala uu nasiib oogu daray maanta inay ka qalin jibiyaan macadkii oo ay qaataan mataqaanaa shahaadooyinkooda inay qaataan way dadaaleen juhuud fara badan ayay bixiyeen macallimiintooduna way dadaaleen waxaan insha allahu tacala idiin dardaarmaynaa dadaalkiina saddexda sano aada bixiseen inaad hore usii wadataan jaamacadaha aada gashaan suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka hadashay xafladda qalinjibinta aada iyo aad ayaan u faraxsannahay maxad maymuuna maamooyinka soo dhabar adeegay ee maxad maymuuna waxaan leenahay insha allahu tacaala waa muuqataa dadaalkiinii iyo wanaaggii iyo khayrkii a ku howlaneedeen ilaahay waxaan leenahay ajarkiina ilaahay ha badiyo insha allahu tacaala waxaa soo barateena cilmi naafica ilaahay ha ka dhigo si ay ummaddii u gaarsiisaan maamulka machadka maymuuna bintulxaaris ayaa ka waramay muddada uu furnaa machadka iyo maadooyinka lagu bartay macadka maymuuna bintu xaaris anoo ku hadlaya afka mudiirka mawaadi lagu qaadanayo waxay ahayd mawaad sharciya waxaa lagu darsay qur-aanka oo xifdi iyo tafsiir ah sidoo kale waxaa lagu bartay cilmiga tajwiidka sidoo kale waxaa lagu bartay siirada ilaa shan kitaab ah cilmiga xadiiskaa lagu bartay sidoo kale waxaa la bartay caqiidada ardayda macadka kasoo takharuja iyagoo hooyooyin ah oo wakhtigii aan ugu talagelinay la qaabilaya ardada ay ahayd saddex saacay soo gelayeen markay hooyadu ilmaheeda iyo soo dhammaysato howlaheeda ilaa lix saac iyo labaatan ayaa la bixi jiray wakhtiga marmarka qaar waa lagu adimi jiray la-aan daraasada badnayd wixii soo gelaya ee macalimiin ahaana gabdhay ahaayeen gabadha marka ilmaheeda iska soo qaadanaysay tii ilmale tii labale tii saddex leh sidaas ayaa daraasada lagu qaadanaya walilahi alxamdu haweenkii soo dhammaystay muddadaasi waxbarashada lana siiyey abaalmarino kala duwan ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaan xafladeeda maanta u fadhinaa macadka maymuur bintu xaaris oo muddo aan soo dhiganayna macadka waxaan ku barana culuum aada u fara badan waxaana la siiyey shahaadadeeni waxaana kaloo nala siiyay abaalmarino qaali ah sida tafsiirka qur-aanka kariimka ah ibnu kathiir waxaan leenahay maamulkeena ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo geegmayba xafladeen roona macadka maymuuna bintulxaaris anoo geegka qalin ibiine shahaadana wayna si tafsiirka qur-aanka kariimkana wayna si ilaahay ka mahadsan gabrooonay tane walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu